qaar ka mid ah ganacsatada degmada Dhuubley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay caqabadaha ay kala kulmaan gawaadhida la dhigo ganacsiyada hortooda iyo waxyaabaha keenaya inay gaadiidleydu dhigtaan ganacsatada hortooda beddelkii ay dhigan lahaayeen goobo ku habboon dhigista gawaadhida magacayga waa nuur cilmi warfaa walaahi niyow caqabad badan bay nugu tahay sababtoo ah dee qofkii mar hadduu meeshii uu kuusoo maro uu waayo riddi lagaa istaago waxaa laga yaabaa inuu horey kuusii dhaafo oo halka caqabada nooga timaado ninkii baabuurka wateen markaa war iga leh waddada ma iga leedahay buu ku dhahayaa marka ciladahaas iyo caqabadahaasaa jiro waxaan rajeynayna hadduu ilah yirahdo kulley trafika iyo maamulka inay wax ka qabtaan arrintaas gaadiidleyda kulley waxaa looga baahan yahay inay mas-uuliyad muujiyaan oo meesha markaas iyada ah oo ku habboon inay ku baakimaanaan meel ama rid ku aadanayn oo waddadan ay ka durugsan tahay ama haddii dee adeeg badan ay adeegni waxaa arkaysaa gaarigu iska dallacanayaa meeluu aaday mataqaana waddadii hoon baa la isku daba qabanaya war aaw ma la yaqaan marka qofkaasoo kale waxaa laga yaabaa magaalada maadaama soddon daqiiqo afarta daqiiqo uu ku maqnaanaya inu waxaa la rabay uu bannaanada soo dhigto ciida xasan axmed xuseen oo ka mid ah ganacsatada jareer dhubley niyo haddaan kaas iyo warbixin caqabadaha ka imaato gaariyaha mase mase tagaasida loo hordhigo ganacsiga ayaa waxaa ka mid ah waqtiyada roobka badan u badan yihiin iyo waqti walbaba wadadii oo cariiri ah waxay sameynayaan gaarileyd qofka darawalka waxaa inuu gaariga ganacsiga hordhigo uu iskaga tago furihi uu iskaga damiyo adigana dee ganacsigaadii bilacdiisii aragtidiisii iyo muuqaalkiisii wixii la arki lahaa wuu asaga kaa xiray taasna caqabada kuwaad midda labaad macaamiishii wax kaa gadan lahayd meel ay kuu soo mari male waayo gaariga lagu horgoyo ganacsigaadii taasna caqabad weyn waa midda labaad midda saxaad ganacsiga markii loo hordhigo waxaa ka imaan karaa shilala ka imaan karaa gaariga marka horta gaari kala cariiri jaam waa meesha ka gaariga kale marka dhibaato badan baan kala kulnaa gaariyaha ganacsi loo dhigaaniyo ma garan dhanka kale mid ka mid ah gaadiidleyda magaalada Dhuubley ayaa dhankiisa ka warbixiyay waxyaabaha ku kalif inay baabuurta dhigaan ganacsiyada hortooda waxa uuna sheegay inay sabab u tahay wadooyinka oo cidhiidhi badani uu ka jiro magacaygu saddexaan waa bedel maxamed dhicis waxyaalaha ma garanaysa waxaan ka hadlaynaa baakan xumada ahaa sida dukaanada lagu horbaakimo qalate waxaa keena inay ma garanaysaa gawaadhidii ay iyo ma garanaysaa meel baakan lnistaaga aan jirin waxaa fiicnaan lahayd marka in magaalada intii la maro masar bareen inay magaranaysaa in magaalo la ballaadhiyo aad bay u fiicnaan lahayd